aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne axmed midoobe waa run shalay ayaa nimiday magaalada kismaayo inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan ka brief garayno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaagno aad baan muxuu aha shalay iyo xalay iyo saaka intaba aan shirar waaweyn oo muhiima u gallay amuurahaasi in uu lamid ah ayaanan ka hadalnay maanta maalin walba waxbaa hortebinta lehe maanta baahiyaha in laga shaqeeyo hortebinta leh ayaan aad iyo aad uga hadalnay waana aad iyo aad ayaan meel isula dhignay sida dalkan uu hore uu soco lahaa hadday tahay dib u xoreyntiisa hadday tahay dowlad dhisidiisa hadday tahay khataraha kusoo fool leh iyo sida looga looga hortegi karo ama laisaga caabi karo intaba madaxweynuhu waa mahadsan yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo guddoonka baarlamanka iyo dhammaan muxuu ahay golihiisa xukuumadda intaba waa waa waa waa is wada aragnay waana wada hadalnay aad iyo aad dalka soomaaliya meel dheer ayuu ka yimiday meel buu marayaa meel kan wuu u socdaa rajadiisuna aad iyo aad ayay u fiican tahay sida madaxweynuhu tilmaamay jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waaye oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan insha allahu howlahaas haddana way socdaan oo muxuu xoreynta deegaano badan oo jubbaland ayaa la xoreeyey kuwo kalaa hadda socdo fatahadii ayaan dhaweytaa hakis badan yaa keenay oo culaysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii dhulkan sidaad ogtihiin waa dhul aad iyo aad barwaaqow ah webiyadu iyo biyomareenadu iyo biyodegeennadu intaba ay ku badan yihiin marka insha allahu waa waa waa laga soo kabanayaa dowladda federaalkana dowladda jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa ee dhibaatooyinkaas ay geysay si dadkiina noloshooda ay dib uusoo caadi ugu soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarijtana oo aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yidhahdo waan kala qayb qaadanaynaa reer jubbaland